maanta waxaan doonaya inaan ka hadalno go-aankaanu soo saarnay annaga iyo xusba kulmiye siduu ku yimi doorashadeenu qiimahay maanta la leedahay dalkeena waxay ogaataan waxaa ogtahay ogtihiin doorashooyinkeenu dib bay aada ugu dhaceen waxaynu adduunka lama arag hay-ad amba golo terms leh oo markuu waktigiisu dhammaado iska kororsada adduunka ma jiro waxaa inaga yaro koobigareye beri dhaweyta congo meel kale ka dhacdaa ma jirto waxa weeye shan sano waa shan sano shan sano magna waynu ka baxaa meesha waktii dhammaada maanta dalkeena waxa weeye markii u horreysay eenu aragno inay gacan shisheeya soo gashay shakhsiyaad reer somalilanna gacan shisheeya ayaa ku jirta doorashadaa maanta haddii dib u dhacdo dalkeenu wuxuu gelayaa mugdi adduunka waxaan ku noqonna waxaan jirin si awgeed abiil badan baa yimi fariimo badan baa noo yimi asxaabta u timi madaxweyneha u yimi waa ogtihiin ingiriiska waa yimi waxaa yimi magaranaysa ninka e u da madaxa ka sideed iyo labaatan waddan ka ah ka wakiilaa yimi maraykanka safiirka maraykanka cusub hadala soo magacaabay oo iman doona hadalayaa bishan akhirkeeda waa soo hadlay su-aasha lana weydiiyey la weydiiyey madaxweyne waxa weeye doorashadii ma qabanaysaa yes or no doorashadaasi maanta waxaa ku waxay ku taalaa dadka waxaan sheegay shacbi reer somaliland waa somaliland jiritaankeeda iyo jiritaan la-aanteedii waa maanta wey saa awgeed geed sariya good hore waxaan u fuurnay in arrintaa la dhammeeyo la adress gareeyo conseenkii weriguu ka muujiyey xusbiga wadani commissionka madaxweynuhu wuxuu noogu yeedhay anagii cabdiraxmaan noogu yeedhay bishii maaraj lix iyo tobankeedii inoogu yeedhay waxaynu ku heshiinay saddexyadu in doorashadii la qabtaa two thousand nineteenka maaraj la qabtaa bishaa bisheeda waxaanu ku heshiinay inay guddi la sameeyo saddex geesoodah oo min shan qofa sagaal iyo tobankii bisha maaraj ayaanu soo magacawnay guddiyadii shan shanta qof ahaa waxaanu ka dhignay gogasha akademiyadda armakan damcan inuu fadhiisano ballantii qabsanay akademiyadda labiiyo labaatankii bisha saddex maalmood ka bacdi ayaa kulmiya fadhiistay waddani fadhiistay waxaan loo joogin buu keenay wuxuu keenay commissionkaas hale kala eriyo